تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa kuu soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin waliba oo jimco ah hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku qadadhigi doonnaa sida wilaayaadka islaamiga ah ay tusaale nool ugu noqdeen kaalinta sekada ee horumarka iyo isku filnaanta bulshada iyo siday wax uga beddashay nolosha dad fuqaro ahaa oo maanta seka bixiyaal ah waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا waa hagaag intiinii la socotay barnaamijkeenna waxaan toddobaadkii lasoo dhaafay ku soo gudbinnay booska ay sakadu kaga jirto kobcinta dhaqaalaha muslimiinta iyo inay ummaddu gaari doonto baraare iyo barwaaqa sooran waa haddii waajibaadkaasi loo ogo sida allah iyo rasuulkiisu fareen haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa tusaale nool oo muujinaya markii wilaayaadka islaamigu u istaageen oogidda waajibaadka sakada in dadka muslimiinta ah ay gaari karaan isku filnaan dhexdooda ah تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii dhidabada loo taagay waxay dhexda u xidhatay sidii ay u nooleen lahayd ama boorka ay uga jafi lahayd waajibaadka laga hajiray sida jihaadka ku dhaqanka shareecada islaamka sakada xijaabka iyo inta la midka ah wixii ka dambeeyey sannaddii labadii kun iyo siddeeddii oo lagu dhawaaqay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee kahna qaaday gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliya waxay mujaahidiintu u istaageen dhaqangelinta rugniga ugu weyn islaamnimada ee towxiidka waxaa dadka la faray in alle keligii la waxido shirkiga jaadadkiisa kala duwanna laga towbadkeenno lagana tanaasulo in alle kheyrkii barwaaqo iyo balaayoba ay keeni karaan si isku mid ah ayaa loola dagaalamay qubuurta qardaasta iyo qawaaniinta waxaa lagu dhawaaqay ololihii loogu magacdaray fa'sul khaliil ee lagu burburiyey qubuurta shirkiga kadib mujaahidiintu waxay u istaageen in salaada la ogo oo jumcada iyo jamaacada la ilaaliyo waxaa dhidabada loo taagay hay-adda al amru bilmacruuf waannahyi canilmunkar waxaana dadka la amray in goobaha ganacsiga la xidho xilliyada salaadaha markii labada rugni ay dhaqangaleen waxay mujaahidiintu u istaageen sidii ay u dhaqangelin lahaayeen rugniga saddexaad ee islaamnimada oo ah sakada waxaa la hergeliyey xafiis ka shaqeeya arrimaha sakada kaasoo si hufan uga shaqo bilaabay dhammaan wilaayaadka islaamiga ah haddaba sooyaalka sakada ee wilaayaadka islaamiga ah hanaankii ay ku bilaabatay usluubka ay mujaahidiintu u mareen qaadideeda marxaladda ay hadda marayso iyo caqabadaha lagala kulmayba waxaan ka waraysannay allah xifdiye sheekh xasan yacquub cali jazaakum allahu khayran waan ku dhowahay ee, idaacadda islaamiga ee alandulus aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran Ee, haddaan u gudbo su-aasha ah sooyaalka taariikheed ee sakada Ee, baaraka allahu fiikum sakadu waa rukn min arkaan alislaam ama waa ruknigii saddexaad ee arkaanta islaamka weeye marka shahaadateynka laga yimaado salaadana laga yimaado waxaa ku xiga sakada waana amar ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimid lana amraya mu'miniinta ee, shawkada leh dowladda leh ee, nidaamka leh inay amarkaana ay qaataan oo fuliyaan rabbigeen wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tutahhirhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum iyadoo amarkaas la qaadanayo la fulinayo ayaa waxaa la qaatay in sakada la qaado lianna sakadu waxaa la yidhahdaa qariinatu salaa sakadu waxay walaal la tahay ama ay la lamaansan tahay salaada qur-aankiina waad aragteen waaqiimu salaata wa aatu zakaa ma kala haraan fain taabuu aqaamuu salaata wa aatow zakaata fakhalluu sabiilahum fain taabuu aqaamuu salaata wa aatow zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin qur-aanka oo dhan dee salaadii sakadu ma kala lexdaanoo isla jireen marka sakadii ayaa la bilaabay qorshe ahaana la qaatay horta sakadu ma qaadi karnaa waa rugni runtii u baahan howl badan abubakr sidiiq radiallahu canhu iyo wuxuu kasoo marayna taariikhdu ay werinayso ay qoran tahay marka intaan la bilaabin marka haddii aragtinyadii la isla gartay in sakadii la qaado rag faniyiina aqoon leh oo culimii aqoonyahanaha la isku daray in ay soo dhoweeyaan habka sakada loo qaadi karo uguna munaasabsan uguna sahlan ama ashalu dariiq aynu mari karno si aan sakada u qaadno ragga iyaga ah waxay ka shaqeeyeen marka hore in ay sameeyaan dukumentigii sakada lagu qaadi lahaa inay sameeyaan dukumentiga markii la diyaariyey waxaa la diyaariyey raggii dukumentikaas ku shaqeyn lahaa dowraad baa la qabtay dowrad sharci ah iyo mid idaari ah iyo mid waxaa weeyaan yani dhaqaalaha iyo xoolaha iyo sida loo xanaaneynayo raggii baa la diyaariyey waxaa laga dhisay xaqa fiqiga sakada haddii mawaashi ay tahay ama xoolo haddii beero tahay haddii curudu tijaara ay tahay wama ilaa dalika dahabkii maxaa saka laga qaadaa maxaan saka laga qaadaynin nisaabka sakada waajibaysa xoolaha dahabka xubuubta wixii la mid ah raggaa la diyaariyey waa lagu tababaray dukumentigii waana la diyaariyey dowraadkii baa dhammaaday dowraadkaas markay dhammaadeen waxaa xigay marka wacyigelin in ummaddii lagu wacyigeliyo culimo la diyaariyo la saaro la yidhaahdo ummaddii haloo wacyigeliyo sake in la qaadayna ha loo sheego ciddii sakada diidda sida loola tacaamula shareecada ula tacaamushay xukunkii ha la sheego ninkii xoog iyo dagaal ku diida iyo xabad ku diida in lala dirirayo ninkii laxjecla in wax iska haysan yani in qahar laga qaadayo dhinac u leexinta xoolaha la tiriyo neefka ku waajibay marka in laga qaado waxaa weeye wacyigelintii baa suuro gashay waa la wacyigeliyey ummaddii kadib tirakoob baa xigay maxaa horta xoolaa cariga jooga ha la ogaado ha la tirakoobo deegaamadii xoolahay ku noolaayeen iyo manaadiqda xoolahay u badnaayeen iyo in maaragtay la dhexmaro horta tirakoob la helo tirakoobkaas markii la isu keeno xaasil noqday waxaa la faray marka dee maamuladii guud ee xarka shabaal mujaahidiin sakadii in la qaado wilaayakada sakadii in la qaado sakadii marka waa la qaaday mujtamaciina waa la diyaariyey inay sakada ay bixiyaan runtii caqabo way soo laabatay shaqo kastoo la qabanayo caqabay leedahay waxaa soo baxay dad geeley ahoo qoryahooda qaatay baa soo baxay oo dee soomaalida waa taqaanaaye waati ay yidhaahdeen zakiya maxaa iga galay gelka kala siinta soon iyo maxaa iga galay subax aanadiidka salaad iyo maxaa iga galay suxla qoqoyska soomaalida weliba dadka geelleyda geel waa ku kulul yihiin marka xilligii axdu saxaaba soo baxday mogta maanic zakaa dad zaka diiday waxay dooniha ku diideen runtii ma badnayn iyaguna waa waxaa weeyaan waxaa la tusay in zakadan aanan aanan joogsanaynin la qaadi doono marnaba aanan joogsan doonin qaar aan badnayn oo dagaalamayna runtii waa waa waa lala diriray oo zakadii markii dambe way ogolaadeen way ogolaadeen waxaa kaloo dhacay runtii yaab lahaa geelley badan ba waxay aadeen meelo kale iyo xuduudaha xuduud beeneedyada inay gudbaan ama meelaha ridyadu ay joogto ay u dhowaadaan ilaahay fadligii marka waxaa dhacay sakadu dee wax dee maaragtay amar ilaahay la fulinayo waaye aarankii iyo roobkii iyo barwaaqidii inay walaayaad ku bataanay dhacday in lasoo heyaamo oo deeye lasoo doono soomaalida waxay tidhaahdaa suul xoolo sohin maleh meel alle meeshii roobtaas roobkaas ka da'o yay aadayaan waxay noqotay inay soo rogmadaan ay imaadaan in la yidhaahdo dadskadii kaana bixiyo kuwii annaga naga tegey ee xagga ridyada iyo maamulada gaalada hoos tagay ama meelaha aaday annagu waxaan ka rabnay neef keliya markay toban neef marayaan oo la- la- la- leejo laga qaadayo oo la boobahayo oo yani hasha qiimana laga cunayo ratiga weyn laga markii balilaqa ay gashay iyo dhar markay soo carareen dibay usoo laabteen ilaa neefan ka soo cararayo shan neefan maraya bur sanadii gudihiis dibbay usoo laabteen waxay ogaadeen meesha tan in aaminna uu jiro oo ammaanana ay jirto oo maaragtay nabadgelyo ay ka jirto xoolahooda aanan la taabanaynin oo xaaraam ay naga tahay neefkii ilaahay ka xalaaliyey marka laga reebo zakadu marka si tadaruj ah ayay sidaas ay ugu xanan qaaday walaayaadka islaamiga oo dhan baa laga amray dhammaan waa la fuliyey oo maaragtay eh, dhaqan gashay ilaa maanta ay gaareen eh, dadkii reer baadiye ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa in ay soo wacaan maamulada oo ay yidhaahdaan zakadii waa la gaareen maa naga soo doontaan maxaa idinku dhacay dadkii eh, xoolaha la siiyey maanta ayaga iska keenaya waxay leeyihiin neefkii waa iga diyaar halkan keena sidoo kale sheekh xasan yacquub cali wuxuu ka hadlay kaalinta ay sakadu ka qaadatay horumarka iyo kobaca dhaqaalaha ee dalka isagoo sheegay in markii sakada la bixiyey uu alle muslimiinta u barakeeyey xoolahoodii Eh, xaggana walaayadku islaamigu inay aaran iyo barwaaqo ilaahay siiyey waxay kaloo reer baadihi ay idraageen oo ay arkeen markay zakadu bixiyeen ilahay xoolihii u bar- u barwaaqeeyey ilaahay u barwaaqeeyey lidaalika walaayadka islaamiga waxaa la sheegay oo maaragtay la diiwaangeliyey yacni meesha tharwada xawa- mawaashida ama xoolaha ugu badan tahay xoolaha ugu badan yihiin in ay mantiqadan walaayaadka islaamiga ay tahay iyo wax soo saarka beeraha ilaahay u barakeeyey zakadii marka marka ay baxsadaan ilaahay barako xoolaha u gelish ilaahay waa u barakeeyey xoolaha haddii caano tahayn ilaahay waa u barakeeyey oo maanta caanihii keliya ayaa xoolo laga tacbaya cadkii caanihiiba ilaahay waa ku barakeeyey tir ahaanna ilaahay waa u barakeeyey dhulkiin ilaahay waa barakeeyey oo markii zakada la bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala roobab buu na siiyey dhibic barakaysan buu ilaahay na siiyey oo doogii iyo maaragtay maaragtay khayrkii iyo wanaaggii baarihii haddii zakada laga bixiyey ilaahay baa barakeeyey xubuubtii ilaahay baa noo barakeeyey subxaana wa tacaala ganacsiga baa ilaahay barake ilaahay baa noo barakeeyey marka waxaa weeyaan eh, haddii dadku ilaahay u hoggaansamaan ilaahay wuxuu siina barwaaqo siinayaa baroo siinayaa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء إلهي بقى مركا بركات كأنه صفري ما دام ركني من أركان الإسلام أن توسني أيضا إلهي اللي قلواني سبحانه وتعالى مركا خيرك إيوانا قانا ولقد نحلي إلهي سبحانه وتعالى وحويري فاذكروني أذكركم يحص أنه إذا حصيه marka awaamirtiisa la qaatay awaamirtiisa aynu fulinay ilahi subxaana watacaala barwaaqanu siiyey lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid dhaqaalaha sakada ka soo xarooda marka laga yimaado in mujaahidiintu ay kumannaan qof sannad kasta u qaybiyaan xoolo nool raashiin iyo lacag waxaa kaloo jira dad sabool ahaa oo dhaqaale abuur loogu sameeyey sakada iyo kuwa wax haystay oo kobcin iyo kaabid loo sameeyey kuwaasoo qaarkood la siiyey xoolo nool oo dhaqasho gelaya oo isugu jira saddexda meesi ee la dhaqdo geel ari iyo lo'ba si ay gebi ahaanba uga guuraan nolosha faqriga barnaamijkan dhaqaale abuurka ah oo mujaahidiintu soo bilaabeen sannaddii labadii kun labiyo tobankii waxaa ka faa'iidaystay kumannaan qof oo ku kala dhaqan dhammaan wilaayaadka islaamiga ah dadka waxaa lagu soo xulayey in waxa la siinayo ay aqoon durugsan u leeyihiin oo ay dhaqan karaan hadday reer guuraa yihiin waxaa la siinayey shan neef oo geel ah ama shan iyo soddon ari ah ama toban neef oo lo ah hadday lacag tahayna waxaa la siinayey inta u dhexaysa shan boqol ilaa kun dollar intaa waxaa sii dheer in dadkaasi laga warqabayo xanaanada iyo daryeelka xoolahooda laguna caawinayo waxay u baahdaan oo dawo iyo daryeelba ah kuwii alle u barakeeyey xoolahooda sannad kadib waxay ka mid noqdeen dadka iyagu sakada bixinaya qaarkood oon waraysanay waxay sako bixinayeen toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxay tusaale nool u noqdeen inay sakadu tahay il dhaqaale oo isku filnaan u horseedi karta ummadda dadkaasi waxaa ka mid ah cabdulaahi aadan maxamed iyo xaashi aadan afrax oo aan kula kulannay halka ay xoolaha ku dhaqdaan oo ah duleedyada magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud waryaheena anas alansaari ayaana waraystay Een, waxaan maanta warin doonaa insha allah ama wareysan doonaa markhaatiga nool faa'iidada ka helay ee, zakadii xoolaha nool ee la siiyey oo aan kusoo booqana xeradiisa bal kusoo dhowo idaacadda islaamiga alandulus aad iyo aad anigoo ah magacayga cabdulaahi aadan maxamed kuna nool dee tuulada ceershiil waxaan markii hore ahay nin iska biriya xoola dhaqata saasana maahin riyo dhalaha ii joogay ilaahay amarkiisa walaayada ayaa i caawisay ari tiradiisa gaaraya labaatan neef ayay siisay muddo laga joogo afar sano arigii waa ii tanaaday saka waa ka baxshay kheyr allaha siiyo islaamka kitaabka kor allaha ka dhigo haddana waxaan noqday nin hantilaah oo arilaa oo inta badan sakada u taagan una yeel holaa la siiyey labaatan neef ayay ahayeen labaatanka neef anna markii horena riyo dhalaaamalis ku daray arigii waa ii dhaldhalay waa ii batay wuxuu gaaray sako sakadii ayaan ka dhiibi jiray markii hore sake qaata ayaad haddana waxaa isku badeshay sake bixiye bal ka waran dareenkaada markaas dareenkayga maasha allah sidii hore waa dhammaa alxamdulilaah shukrilah ilaaha mahadle walaayadii ayaa haddana isii taakulaysa ayagana sheekh cabdulaahi waxaa tahay markhaatiga nool zako in badan dadka way yaqaanaan waa ilaahayaa ku waajibiyey bal ka waran faa'iidadii u leedahay dadka marka sekada faa'iido badan ayay u leedahay dadka bixiya asigoo maalkiisa sadaqa ka bixiyey waa u faa'iido ninkas baahan oo fuqurada ka mid ah oo la siiyana faa'iido ayay u tahay marka uun waa faa'iido fiican ayay leedahay arrintaas anigoo ah caashi aadan afrax oo jooga xaruntaydii amba xaafadda daarusalaam idaacadul andalus oo ugu soo booqatay waa u mahad celinayaa ilaaha ilaahay mahad ha ka gaarto muddo taqriiban laga joogo siddeed sano ayaa nala siiyey annaga xoolo oo sike ah waxayna ahaayeen toban arcada iyo toban idaa xilligaas wixii ka dambeeyey annaguna waa bixinaynay sekadu waxay leedahay aad ninka la yidhaahdo wanaag badanay leedahay dadku ma fahansano khayrka ku jira iyo wanaagga ku jira xilligaas wixii wax ka dambeeyey dadka masaakiinta ama muslimiinta si markay noola yimaado annaguna nin kale waa cunaynay walaayada ninka la yidhaahdo sakawaadka markay noo timaadno waana waa bixinayn marka xaashi labaatan neefaa lagu siiyey sideed sano ka hor ayaana zake lagu siiyey sida aad noo sheegtay sideedda sano meeqa maraas zake bixisa marka waxaan bixiyey toddoba maraan bixiyey oo ugu dambaysa tii hadda ugu dambaysa waxay lamid tahay marka sanadkii ugu horreeyey zakada lagu siiyey sanadka ku xogay zake bixiyaa noqotay marka hore zakaadaa lagu siiyey bal ka hor markii aad zako ayadoo lagu siiyey haddana aad zake bixisay markaas waxaa dareentay waxaan dareemay faa'iido badan baan dareemay wanaag badanaan dareemay waxaa waaye maalintii ugu horreyday aniga xoola ma haynin allaha subxaana wa tacaala xoolahaas isiiyey iguna soo dhiibay walaaley oo anagana markaas isiiyey waxaan ogaaday marka sekadu inay faa'iido badan leedahay sidii lai siiyey anaguna inaan usii bixiyo ilaa gacanta markii ay fidsan tahay ee ninka la yidhaahdo wax ka baxayaan markay laabantaan waxna waxba sooma galaan waxaa waaye dadku ma fahansano rugniga saddexaad waaye sekadu oo ninka la yidhahdo shareecada islaamka marka rugnigaas saddexaad dadku day ogaa lahaayeen faa'iidada ku jirta dharka ay xirteen markuu wasaqoobo waa waa dhaqaan sakaduna waxaa waaye xoolaha ay daahirisaa oo ninka la yidhaha faa'iidadaas badanay leedahay maanta waxaa tahay qof si ralo la taaban karo u arkay sakada iyo faa'iidadeeda bal dadkan hadda xoolaha le bal ayaga naftooda maxaa dhehaysaa dadka xoolaha le waxaan dhehayaa sakada ha bixiyaano faa'iido badanaad ka helaysiin xeryihiina nin kale u dhexoobi maayaan gacnihiinana u dhexoobi maayaan intii aad neefkaaad bixideen labulnaabkiisa ilaa allah subxaana watacaala caawa xeradda soo gelina aduu sooma geli kartid haddaad sadaqamaanac naqato waxba ma dheefaysid walaalkaana nin kale inta kuu yimaado waxba kaa helima maanta waxaan ku sugannahay mawradii ariga ay ku xaraysnaayeen xoolo badan ayaa ka muuqda maasha allah sanadkan sakadii u dambeysana waa bixisay ilaahay waajibka ku saara waa gudatay marka dareenkaada bal ka war markaa zakada bixinaysid dadka dadka qaar zakada ayagoo fahamsanin ay qaarkood sakada inta loo sharaxa kadibay u malayaan wax iska caadi oo qofka iska caadi laga qaaday u malayaan bar adi ka waran annaga sakada ilaahay waa nagu waajib yeelay waa nagu go'day ayadoo noola imaanin oo ninka la yidhaahdo caamiliinta noola imaanin ayaan taleefon inta dirno aan dhahnaa war meel hablaan joogna ee hanoogula yimaado iyo intaan keennaa sakadii waa diyaare kuwaasi waxay ahaayeen xaashi aadan afrax iyo cabdulaahi aadan maxamed oo ka mid ahaa xoolodhaqatadii dhaqaal abuurka loogu sameeyey ariga dadka geela la siiyeyna waxaa ka mid ah ibraahim fanaay cumar iyo cabdulaahi madaxmed oo iyaguna min shan neef oo geelah la siiyey wakhti hadda laga joogo afar sanno waxaan kula kulannay duleedka magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay suxufiga abuuxasaan ayaana waraystay bismillaahi araxmaan iraxiim waxaan ku sugannahay deegaanka yaaq baraaway oo dhinaca ah ee bari kaga beegan qiyaas ahaan lixdan kilomitir degmada buulafulay ee xarunta ah maamulka wilaayada islaamiga ee bay deegaankaas waxaan kula kulannay mid ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaankan oo nasiib u yeeshay in muddo hadda laga joogo afar sano xarakada shabaab almujaahidiin ay siiso xoolo kadibna afar sano kadib xoolihiisii uu sake ka bixiyo sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waa ibraahim fanaay cumar waxaa noo suura gashay inaan yaaqbaraawe ku booqanno oo bal aan wax ka weydiino noloshiisa waxa iska bedelay iyo xilligii barnaamijkan loo aasaasayay noloshiisa siday ahayd ibraahim fanaay cumar kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus alxamdulilaah uma alxamdulilah ilaahay kii oona uu madiyo diintagii oo naskanan ka rida ilaahay sug mahadsan dowlad badana saa marni lang neef gaal asalisiis horma aran ina oo derbo isku fadhihi gaal an heeshna waa liiin weeri koy aw shan neef gaal aa qaada dhagaalishohan dhagaalisho ides aga anfaad haan dhagaalisho ides saga dhibtaa leeri neefafkii leesiisi alxamdulilah midoo ka dhashi sidin haanka labasheeno gurbo afar qaarmood yaan gurbo welisiisa gurbaa inan bedel walbaasaa ka dari qaarno ka dari haanka lexda diirtay kullaaka isla dhalheyshan ilaahay ka awoodile sunga mahadas wilaayada sunga mahadas intii isiista sunga mahadas diinta sunga mahadas ilaahay diinta guul allaha siisa ilaahay meesun ku tuugaa siday isi kasii daran ilaahay intiin an weela alxamdulilah du'aadii unan du'aashay ilaahay aan dhalasa waaba ka dhalani unanka gudu korni dowlad baa nasaa siyaad baa nasaama wal nasaamar wal nasaamarni lan ri eran alla dadasiisa ma aran ilaahay sonka maharasna alxamdulilah tuma alxamdulilah ilaahay ka geena deertiisa umra akna deertiisa sonka maharasna gaalaykii ki lix neef oo haankana shan shan neef ka dhal heysto meesna tumi kow neef haska nagada alxamdulilah la insa ka saba mela maga gaaldarba koodhi fagiira uguhi haankan taajira ilaahay sonka maharas ilaahayga diinta isaasha ilaahay intii diinta oo unturinta ilaahay guulha siisa intii oo maqanta doonka saga jeeda ilaahay hasaga duma ilaahay dadka hasanasan eginuglaasha do-aar atayn sunka do-aasha alxamdulilah inoo agi ibraahim fanay umar agi gaal ibadkii oo ina la haariy in dareeriy in koowi in lama haankan geetumi koone farxajaashiishaan deerta bishay haankan oo haanka jarna mawluudta haan dhammaata tuma iyo koone farxajaashiish ilaahay idamkaas marka walna magagadan walna meega dhiman ilaahay sunka mahadsad dhagaalashadoohay sumaashaheysa weli jira durashaheysa heelaa kii hanka joosta marka tumi koona farajaashawey weli uusu jadhi walbanrigo kalama dhar marka ilaahay sunka mahadsad afartaas sano marka maxaa intifaaca oo aad ka heshay geeli lagu siiyey hasho iga dhasha hasha irmaankee aanaheeda maalin kasta subax kasta dhiilo afar galaas qaadaa la ii keenahay marka faa'iido atay qab neefna ma gadin neefna iguma dhimanin wixayga waa haystaa alxamdulilah waa gartay marka afar sano kadib sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga xoolihii shanta neefa lagu siiyey ayaad sika ka bixisay maxaad ka bixisay saddex riyadan ka bixiyey mar riyaan bixiyey mar riyaan bixiyey mar riyaan bixiyey saddex riyadan bixiyey haa saddex saka min min riyo ka bixisay min riyo ah min riba hadda marka waxaa tahay nin geeley ah haa nin geeley iska dhigig maanta markii sheekaysanayan dhinacooda fariista horta waa ifaanayeen hadda tartiibaa iigu yeerayeen hadda geeliyada lagugu daray haa geeliyaan ka mid ah iskubaankiya wata kii sunta la marinaya wata caagi afka go-naa ushiyan wata marka dadkii gaaldartiiba eed haanka nus unka jar haa
marka ugu horeysa magacaaga saddex nii sheeg cabdulaahi mad axmed cabdulaahi xaggee joogtaa
liwili waxaa faahfaahin iga siisaa marka geelan lagu siiyey wakhtiga lagu siiyey iyo inta neefo lagu siiyey iyo xilliga ay ahayd muddo oo afar sano ayaa lagu rog shan naf gaal afar giirmad iyo waalo walisi marka in dhaqanyin wal walna rogay walna ka darsameed dhaqanyaad alxamdulilah zakidii ana liisi zakidii sadidii zaki dhiibay saddex sano iyo zaki dhiibay maxaa dhiibaysa marka saddexdaa sano hal naf waa gartay hadda kuwan kuu jooga marka wax irmaan miyaa ku jiro walyar haa waama yar doolaya ka jirta dhalaawna ka jira maxaa dhala meeqaa dhalaysa hadda hata too dhalaas toonaa tirmaan marka walata ramay ramay ana jira oo oo haqaay kun rami ada dhaqan alxamdulilah waa gartay marka xilligii lagu siinhayay xoolahan ama shanta neef oo geela lagu siinayay ma adaa yimid oo yidhi aniga xoola la-aan baana xoolaha la isiiyo marse islaamkaa ku gartay ma muslimiinta ilahayn gorti an hoola baan haysane buulo rooga mate ilaahay amarjaa dhulmiyi ee rooga ee dhagana gaaljara aadagi ana gaaloliisayn gaal maqabna gaaljara alxamdulilah muslimiinta galabja guul ala saar gaalada ala jibi marka alxamdulilah iyada aan dhaganaata gaaljara ahaata marka geeli lagu siiyey hadda hashan aan arkahayo ma geeli ba ka mid tahay aa ma dhashay hashan masaad dhelaysaa hataa dhalaas bal mugdun hortaana sii dhalaas oo ilaayar
maxaa marka iska kaa bedelan noloshaada xilligii hore iyo hadda oo geeli aad dhaqanayso maynu hataa in rongi lan hoola la iyo lan hoola laanqe lan hoola qablay mafaylaha hata hoolay laha alxamdulilah gaalajarahaad marka geesugun lan hoolan haysane ilaahay amarjia yahay muslimiinta ano walban koraana muslimiinta hiwirti shangnaf gaala elisi shantinaf in dhaqama zikri dhiibay zikri an loogaadad an oo taba dheer walaanyaga elisiyow galay alxamdulilah hata miil baadiya roog ada gaalajarahaad awal maxaa xoole kuu jooga intaan geelan lagu siin walmayn rowna walbamin rown geesugu hatalaaga hoola jira ah maxaa anfaca geela intii lagu siiyey maxaa anfaca oo ka heshay oo een, aad isdhihi kartaa way kusoo galeen may hayngalay dheef badan hayngali marka ee, nafa indhalay aanadii oo yaalkay inku nooladeen ee, ilaahay marshe ad dheef badan hayngali ad alxamdulilah lan wal ibir haay lan hoolo lahadi lan hoolo lahadi lay marhona ad hoolay lahadi ad alxamdulilah hoola jiraahad markaa geela dhex taagan tahay marka waxaad isla tahay nin geelley ah inaad tahay haa haa gaal jira ahad gaal jira geela meesha ka booqahay waxaa laleeyahay geeli wax cabdulaahi aa Hay.
alxamdulilah gaala Hay.
gaala danta kubo ku hortuiras gaala kiiyay sidoo kale toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga ah siyaabsamin leh uga socday oo qaarkoodna hadda ka socda kobcinta iyo dhaqaale abuurka loo samaynayo dadka reer guuraaga ah ee tabaalaysan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka mid ah oo laga qaybiyey saddexda meesi ee la dhaqdo geel ari iyo lo'ba dadka qaar waxaa la siinayey shan neef oo geel ah qaarna waxaa la siinayey shan iyo soddon ari ah halka kuwo kalena la siinayey toban neef oo lo ah waxay dhaqaale abuurkan mujaahidiintu ka sameeyeen dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sida jilib bu'aale saakow iyo salagle qaar ka mid ah dadka xoolaha la siiyey ayaa u warramay wariyaheenna cismaan axmed dhuubow ee, waxaan ku sugannahay een, goob lagu qeybinayo ee, zakada gaar ahaan een, mashruuca kubcinta oo inta badan ka socda wilaayaadka islaamiga ah halkaas oo runtii ee, lagu kubcinayo dadka xoolo dhaqatada ah islamarkaana aanan haysanin wax badan oo xoolo ah een, xarakadan ay u garatay in markaasi dadkaasi la kubciyo xoolo la siiyo si markaas iyagana een, sanadaha soo socda xoolahoodu ay u noqdaan dad xoolo dhaqanaya sidaa darteed ee, maanta waxaan ku sugan nahay een, goob ka mid a goobahaasi een, horey waxaa ee, mashruucan ee, een, wilaayadu ay ugu samaysay ee, degmooyinka salagle ee, degmada bu'aale ayaa mashruucan sidoo kale ee kubcinta laga sameeyey oo dad masaakiin ay ka faa'iidaysteen maanta waxaan ku sugan nahay degmada jilib deegaanada hoostaga ee, waxaan rabnaa inaan wareysanno een, qaar ka mid ah ee, dadkii ee, nasiibka u yeeshay in la siiyo xoolahaas ilaahay ama hadda iskale mar walbaba masaa madax laga dilaa masaakiina wax mudan ee, macaana maamul badan ilaahay ama hadda iskale aniga aadan sanaya abiikar ayaa lii dhahaa deegaankayda waa baar deemaya harnaqa baar deemayaan ku noolahay ee, konton iyo laba sanan waa jiraa ilaahay ku mahadsan anoo cido iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yiri maamulka islaamka ilaaha ma hadda iskale soo ammaaw xoolaa lagu siinaa ma haddaas ilaah iskale oo lo- toban neef ah oo nacfi ah oo qurux badanaa liisii ilaahay ama haddaa iskale looda tobanka neef inan dhaqaaleysta ayaan rabaa haddiis ilaahay ii suurteeye aniga guuraahan ahay miigaan deganahay wax yaraan haystay oo shan neef camal ah inaan xoolaha xoolaha ku darsada aan bacad ku kaalmeysta ilaahay as ii badiy
abuukarsanay maxamuud alidhaa deegaankayga xaranka waaye meesha hadda joogna galsha abikar waxaa liigu yeeray mujaahidiinta iigu yeertay aniga suldaan iima yeerin oday iima yeerin waxaa ii yeeray mujaahidiinta waaye labaatan iyo siddeed riyood baa lahaay marka mujaahidiinta waxaa waaye mataqaana marka ii yeertay farxad aa mataqaana aan rayrayn alla gale marka mujaahidiinta khayr allaha siiya kor allaha u qaada cadowgood soddon iyo shan neef ariye soddon iyo shan neef aa lii siiyey mujaahidiinta waa u mahadcelinaya aad iyo aad u mahad celinaya ilaahay waxaan ka baryaa kor allaha u qaado cadowgooda allaha jabsho ilaahay idinkiisa waxaan ka baryayaa wixii ku soo fool leh allaha jibiyo aniga farxad baa dareemayaa erigaas soddon iyo shan markii la tiriyey aad iyo aada u farxay farxad maahe waa waxa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay ehelkayga ima siin mujaahidiinta ay soo garatay xoolahan waa dhaqaashanaa waa i badanaa se kaa bixinaa xaaraantaa ka reebaa xoolo fiicana i noqo ahay haa nin xoolla ah magacayga cabdi macno daahir aa la yiraa alxamdulilaahi gaalada allah jabiyo muslimiinta kor allah ka dhigo waxaa ku sharfeynaa walaalhayn oo maanta na waceen oo moorni walba soddon iyo shan neefo erana siiyeen ilaahayaa ku mahadsan iyuka unugka ilaahiya nama keniyey ununkuna waa u duceyne walaalhayn muslimiintuna waa u duceyne gaaliyaleenaya inaan isu dilleeyo muslimiinta kor ilaahay aska dhigo waa faraxsanaha aad iyo aad maasha allah waxaa ii jooga labaatan neefo era hintaa ii jooga intaana ku darahaad silaha jira waa dhaqaalaysanaa alxamdulilah si sarafilah dhaqaalaha si nidaam ah
تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا guud ahaan toddobaadkan barnaamijka intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب